bismillahi raxiim runtii maamulka koonfur galbeed runtii wasiiradiisa iyo madaxdiisa iyo shacabkiisa oo runtii wax aada loola yaab ayay ku noqotay maaragtay tallaabada dhinacaha maamulka gobolka banaadir iyo ciidamo la sheegay inay ka socdaan nabad sugidda iyo degmada muxuu ahaa madiina ay maanta ku burburiyeen ay ku xakami jiraan ay ku sheegeen xuduudeyntii dhawaanahan maaragtay uu ka shaqaynayay wasiirka warshadaha iyo ganacsiga maamul goboleedka koonfur galbeed arrintaasi waa arrin muxuu ahaa sharci darro ah arrin tilmaamaysa mas-uuliyad darro tilmaamaysa arrin tilmaamaysa in aan dalkaani nabad in laga shaqeeyo oo wanaag laga shaqeeyo oo isla markaasna maamul goboleedyada ay noqdaan dad aayahooda ka tashan karo in laga soo horjeedo ayay u muuqataa arrintaasna runtii waa cambaareyneynaa haddii aan nahay maamulka koonfur galbeed
wasiir mas-uuliyiinta gobolka u hadashay waxay sheegeen in xilligan dana gaara laga leeyahay sababaha loogu soo hormaray in la xuduudeeyo xadka uu gobolkaasi maamulka koonfur galbeed la wadaago gobolka banaadir iyadoo meelo kale uu maamulka oo xaduudo la wadaago arrintaas ma jirtaa runtii horta marka ugu horeysa qofka marka uu hadlayo waxaa fiican inuu akristo dastuurka u yaalla maamulka koonfur galbeed maxaa loogu hormaray meel hebel iyo dana gaara laga leeyahayna waxaan u arkaa inay tahay uun raadin dhibaato la raadinayo iyo maaragtay mas-uuliyad darro lagu sameeyey mas-uul xasaanad iskale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo wasiir ah oo shaqadiisa qabsaday calan maamul koonfur galbeed ay leedahay iyo calankii soomaalida ahna loo burburiyo sidii calan cadow uu leeyahay oo kale marka meel hilil baa laga bilaabay sabab ma noqonayso meel un baa laga bilaabi lahaa xuduudka samayntiisa haddii halkaa laga bilaabay kollayna jubbalandna way ku xigtaa xuduudda aan la leynahay shabeellaha dhexda way ku xigtaa hiiraan way ku xigtaa marka arrintaasi sabab maaha laakin waxaan u aragnaa inay tahay arrin sabab arrin siyaasadeysan oo laga soo horjeedo geli ahaanba maamulkan koonfur galbeed mana suuragelayso in maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ah ay wada shaqeyn la-aan ay dhex marto markasta waxaa lagu qasbaya in la wada shaqeeyo wayna ku habboon tahay arrintaasi sidaas darteed arrinta hadda lagu dhaqaaqay calankaasi koonfur galbeed ummad shacbi ah oo saddex gobol ku nool calan ay samaysteen in ciidan intuu u yimaado burburiyo oo la qaato oo islamarkiina meesha ciidan la dejisto waxay muujinaysaa in aan ixtiraamkii dowladnimo iyo ixtiraamkii maamul goboleed ee dowladda koonfur galbeed ay lahayd inay dowladda federaalka ay ku tumantay waa gartay waxa la isku qabto waxay tahay sharciyadda in deegaano la xuduudeeyo horta yaa iskale ma wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe mise wasiir ka tirsan maamul goboleed ka jira dalka arrintaasi maamulkaasi cidda iskale ama wasiir ama wasaaradda arrimo gudeed ama guddi gaar ah oo xuduudeynta saabsan ciddii ciddii yeelan lahayd oo cid kastaba ha yeelatee waxaa ka horeysa marka ugu horeysa marba haddii arrinta tallaabada la qaaday uu yahay wasiir maamul ka tirsan tallaabaduu qaaday in laga wada hadlo loo yeero madaxdaan leenahay wasaarado waaye arrimaha guda ha noqoto ama madaxweyne ha noqdo ama dastuur wasaarad dastuur baan leenahay dowladda dhexe wasaarad dastuur bay leedahay inta aan tallaabada noocaasa la qaadin waxay ku habbooneyd haddii aan qaldan lahay in la wada friisto oo la wada hadlo annagu ma nihin laba dowlad kale ma nihin dowladda maamulka koonfur galbeed waxay la shaqaysaa dowladda dhexe waxaa ku habbooneyd in arrintaasi si toosa qoraal ah lagala soo xiriiro maamulka koonfur galbeed ee ma ahayn in halkaas loo adeegsado waa gartay idinka saasoo hadlay maxaa diiday in maamulka aad xuduudda la wadaagaysa laftigiisa aada la wadaagtaan sida aada wax u rabtaan arrimahaasi waxaan filayaa in muddo dheer bacdaan wadahadalkaas uu socday in laiska arkay maamulka gobolka banaadir in maratay muxuu aha dowladda dhexe laiska arkay in arrintaasi uu wasiirka samaynayo aysan ahayn arrin isaga jeebkiis uu ka kala soo baxay ee ay ahayd arrin maamulka koonfur galbeed gebi ahaanba laga wada warqabay dowladda dhexle ay ogeyd in arrimahaanba uu ku mashquulsanaa wasiirkaas iyo wasiiro kaleba waxaa loo waxaa loo baahnaa markaa inta hawshaa lagu guda jiro in ay arrintaasi ka timaado talada wasaaradda dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waa tahay maamulka koonfur galbeed waxau leeyahay wasiir arrimaha gudaha dadka mas-uuliyiinta hadlay waxaa shakiga weyn ku abuur waxay tahay waxaa cabdullaahi sheekh xasan oo wasiirka ganacsiga ah arrintan loogu xil saaray
runtii anagu dowladeena dowlad muddo yar hadda dhisan waaye oo oo maalmo dhisan saddex bilood ilaa afar bilood dhisan anaguna wasiiro gaar ayaa waxaa usoo xisaabnay gobolka shabeellaha hoose oo anigu waxaan ku suganahay hadda kaala hadlayaa waa degmada marka cabdullaahi sheekh xasan wuxuu mas-uul ka ahaa wafdi wasiiro ah oo degmada afgooye u joogay micnaha inay amniga iyo nidaamka ilaaliyaan marka waa wakiilan kartaa dowladdu way wakiilan kartaa wasiirka warshadaha iyo ganacsiga maadaama wafdiga afgooye joogay uu ahaa isaga ninka hormood kuwa isaga iyo wasiirka cadaaladda dowladda dowladda ee muxuu ahaa koonfur galbeed waa waa la wakiilan karaa isla markaana waa nin fahmi karo deegaanka udhexeeya ama xuduudda udhexayso shabeellaha hoose iyo muxuu ahaa meesha la yidhaahdo muqdisho dad badan oo aqoon leh ayuu kaashaday sidaa rajaynayo tashi badanna wuu ka sameeyey laakiin waxaan u aragnaa in sharaftiisa iyo hiiladiisa iyo iyo xasaaradii uu lahaa in lagu xadgudbay ka dowlad ahaan iyo ka shaksi ahaan intaba
waa gartay hadda maamulka gobolka banaadir waxa uu sameyn lahaa wuu sameeyey muxuu yahay idinka qorshihiina ka maamulka koonfur galbeed annaga maamul oo waxaan nahay oo dawli ah oo koonfur galbeed oo la aqoonsan yahay caalamkana uu aqoonsan yahay arrintaas ay ku dhaqaaqeen maamulka gobolka banaadir waxaan u maraynaa hab sharci ah oo oo dastuuri ah arrintaasi lagu sameeyey xuduuddaas lagu baabi'iyey kollayna cid baabi'in kartaa ma jirto mar kastaba maamulkaani wuxuu yeelan doonaa xuduud uu la yeesho gobolka banaadir sharciyad ayaan micnaha u cuskan doonaa arrinta lagu dhaqaaqay annagu ma kuma dhaqaaqayno awood iyo ciidan iyo inaan micnaha arrimaha la sameeyey arrimo lamid aan ku dhaqaaqno balse arrintaasi wasiirka iyo maamulka koonfur galbeed sharaftooda wax loogu dhimay kulleyba jawaab adag ayaan ka bixin doonaa hadduu ilaah raalli